waxaan halkan maanta isugu yeeray inaan waxa iga aadan ka idhaahdo dagaalka khasaaraha badan oo shaydaanu jinni wal insi ay wadaan oo gaalkacya ka socda oo lagu hoobtay oo ummaddii lagu kala dilay oo cid wadda la aqoon waayey magacana loo saaray labada dowladood lana leeyahay balaayo dhan baa ku dhex jirta waan malaynaya in balaayo ku jirto dadku waxay leeyihin waa siyaasadaysan yahay anugu wadda kuma dembaabi karo laakiin haddii wax kasta oo sidii bini aadamka caqligiisa saliimka ay keenaya ka bedelan wax u dhacaayaan in wax ku jiraan dana laga leeyay waanu malayn karaya lakiin hadda cidna ku eedaynmayo oranmayo ciddaasaa samaysay shalay baa khasaare ugu weynaa dhacay maalintii xadda bishu lixda ahayd november iyadoo lagu jiro waktigii doorashada oo la rabay in barlamaankii soomaaliya u ahaan lahaa ka saari lahaa dhibaatada jirta u dooran lahaa madaxdii hogaamin lahay dalka iyadoo doorashooyinkii meelba laga jiro inuu dagaalkaasu ka dhaco maanta magaalada gaalkacayo oo ah meelihii dagaalkii soko iyo kob iyo sagaashankii ugu kulolaa khasaaraha u bandigaari ka mid ah magaalada gaalkacayo magaalada xamar magaalada baydhabo magaalada kismaayo baa ahaa markii magaalooyin loo eego markii soomaali gaadhana waa loogiy lama sugi karo lagamana aamusi karo dadka dhibaatadu ku dhacday halkaas oo birimageydada ah oo ku dhimanaya oo shacabka ah dadka waaweyn caruurta iyo dumarka barakacay gabdhaha ku umulaaya meelahan wax caafimaada oolin maciishadii dalkii magaalada lagaga noolaa oo xirantay ardadii oo iskuulladii ka baaqatay dagaal faa'iido aan lahayn iyadoo weliba laba maamul oo dowladii ay jiraan aan la garanayn oo hore loogu dhawaaqay in la joojiyo laakiin waxa wada la garan waayey kullay cid baa dan kale oo meesha ku dhex jira magacyana waa la sheeg sheegaayey haddana maalintii lagaga dhawaaqay in la heshiiy laga heshiiyey xabadda in la joojiyo magaalada dumay ayaa mise dagaalka dib loo baaray oo iskala salaanaan laabta jirin marka salaan nabadeed haddii laabta jirto haddii dadka xagga joogaa inay jawaabaan bay ahayd oo ay wanaag ku jawaabaan colaad baa lagu jawaabay anumaqan madaxdu hadda inay qayb ka tahay oo ay leedahayn waxba kama jiraan wada iyo in kale anugu maalin dhexaasa abil baa ka jeediyey maalinkii maalintii labada shabeelle hirshabeelle jawhar lagu dooranayey calimasaarkii madaxweynaha hirshabeelle iyo xubnihii kale oo maamulkaa loo dhisaayey madaxda soomaaliya halkaa inay timaado horena magaalada agaado markii laga doortay aqalka sare xubno aan kala xiriiray oo aanu ka wada hadalay arrintaas waxaanu go-aansanay inaan u qubno oo arrintaan wax ka qabanno oo annagu doorkaan la wareegno calamaanu aqalka sare ou yahay aqalkii federationka uu yahay haddeerna xubnahaas xidhiir baan kala leenahay muqdisho jira inay madaxdii dowladda dhexe arkaan meeshaan waxaa looga baahan yahay in magaalada gaalkacayo laftigeeda laysugu yimaado shirka lagu qabto madaxweynaha hadda xilka weli sii haya waqti ka dhammaaday xasan sheekh maxamuud waynu yiraahda dagaalkaanu ma aha dagaalkii kob iyo sagaashankii qabaa'ilka dadka laysku laynayay oo nimankii ciidamada ahaa warloorayaasha ahaa baa wada la oranayo gaalkacya lagu soo weeraray dabadeedna laba qabiil ay tagtay maanta daba laba qabiil ma noqon karo laba xukuumood baa lagu sheegaya laakiin xukuumado keliya ma aha milishiyooyin baa ku jira oo milishiyooyinkaasu qabaa'il baa bay ka socdaan laakiin shaydaan kalena waa ku dhex jiraayo meeshii dab ka shidmaayo basro kusii dadha waa ku jiraa haddaan dagaalkaas wax laga qaban oo la joojin doorasho soomaliya ka dhici kadhaa ma jirto maba dhici kadhow oo xaggee ka dhacay oo xaggee laysku aaminaya oo xaggee yaa yaa doorashada loo yaa madax loo noqonaya haddeerba waa la joogayba hadda la qabto maamuladii waa dhisan yihiin labada maamul oo alka dagaalku dhexdooda ka socdo dadkoodu way joogaan dowladdii dhexe inkastoo xilka dhammaaday weli lama bedelin way joogaan prime ministerka iyo madaxweyneha waa joogaan iyo ra-iisul baarlamaankii hore kulli waa joogaan maxaa loo qumi waaye looga hadli waayo nin walba wuxuu ku mashquulsan yahay inuu dhex galo dadka la dooranayo oo lacag la dhex galo oo corruption oo qof corruption kusoo baxaa biri soomaaliya ma hogaamin karaya ya so arigii qofka maanta laga gatay xilka isaguna biri kusii gadan maayo xildhibaanka ah dabeedna kan kasii gatay isagana soo dowlad shisheeye kaasii gadi maayo meeshu meesha u socotaa laga ultimate meesha ku dhamaanayso halkaas u socota haddii dhab laga yahay waxaan oo soomaali in la mideeyo la rabo oo nidaamkii federaalka oo dadku wada qaatay la raba in la hirgeliyo oo doorasho in loo socdo ay dhab tahay dadka madaxda ahi maanta way halkaa yimaadeen annaguna xoog xoogaya waa ku biirinaya iyo talada iyada iyo tabartayada intaa ku biirinaya intaa ka badan lama si dulqaadan karo mana sii socon karno waxaan abiil u jeedinaya ciidamada laftigooda anigoo ku hadlaya magacayga iyo sharaftayda iyo xilka aan u hayo dowladda aqalka sare oo maanta aan xildhibaan ahay oo una weyn aan umalayn kollay mid xogaa iga weyn waa iska jiri karaa laakiin ama aniga ileeg laakiin anigu waxaan haysta in aan u weynahay ciidamada waxaan la hadlay labada dhinacba joojiya xabad dadkiina u tura caruurtiina iyo naagihiina hadlaynina maatadiina hadlaynina brigedyadiina hadlaynina idinku kala bax hadeerba haddii aad wax maqlaysaan weeye haddii kale hadhow war lors baa laydinka soo saaraya maxkamad caalamiga laydin geyn doonaa ilo maamul dowlada soomaalia baa saxaan maanta dhisan intaasaan ujeedinayaa waxaanan jeclahay in madaxda soomaaliyeed ay aqbasho aan abiilka u jeediyey culamaauddiinka siyaasiyiinta kale dadka muxuu ahaye dhaqanka madaxda ka ah oo iyagu coloogayaal hadday ku jiraan aan ahayn dumarada ciddii kale cid kasta oo nabad calanka nabadeed qaadi ka dhab aan ujeedinaya abiilkaa in la wada aqbalo oo gacanta la taago oo mudaaharaad laga sameeyo magaalooyinka weliba khaasan puntland haweenka iyo caruurta iyo inta maatida waxaan ugu baaqayaa inay mudaaharaad ka sameeyaan dagaalka hala joojiyo waxaan kaloo u baaqayaa dadka magaca dowladda ku hadlaaya ama magacyada ku hadlaya oo aan officially magaca dowladda qoraal ka soo baxay aan ahayn oo madaxda hoose ah oo gobernatorayaal iyo taliyaal ciidamo ah dabka ay shilayaan iyo hadalka ay ku hadlayaan oo wadageefka cidnaba kiilugama ah hadeerba way inii sheegaya waan magacooda hebel odhan maayo gaalkacyay ka hadleen garowgay ka hadleen dowladdu waa inay joojisaa dadka wax ka qabataa oo iyaga magacooda aan ku hadlayno kuwa official u hadlaya kuwa aan ahayn waa inay qabataa magacay kastoo nin kastoo ku hadla cid buu ku qormeeyaa dowlad buu ku qormeeyaa shacab buu ku qormeeyaa isaguu ku qormeeya ciday wakiil uga yihiin male ciddii magac ku hadasha ayaan lahayn oo aan dowladda ayaan wakiil uga dhigan waxa weeye wixii dowladd wakiil ay ka tahay iyada ka mas-uulan laakiin ciddaan ka ahayn isaga shaksigiisa weeye hadeerba ha maqleen ciddii muxuu ahaaday waxaas dembigaa gashay iyo ciddii dhegaysanaysaba waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis in colaadaas ay joogsato dhiiggii shalay dhacay inuusan dib usoo noqon halkaa inuu ina ku joogsado ilaahay intaa inuu ina kaga ekeeyo intay ku dhimatay oo xaqdarada lagu dilay oo xabadaha wiifka halkaa ugu tageen oo iyagu aan dagaalka ku jirin oo dumar iyo caruur iyo waayeel iyo barakocu ku dhacayna ilaahay khayr ha ugu bedelo ilaahay ha ka samirsiiyo wixii kaga dhintay iyagana ilaahay jannadii ha geey intii kale oo iyagana dabka si kale loogu tuuray ilaahay ha kala bogsiiyo intii dhaawaca ilaahayna dhinaca sax ah usoo duwo khaatimadan allah u wanaajiyo wanaagana allah ha tuso waana mahadsantahi assalaamu calaykum